Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa deegaanka Buulo Bartireeh ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ka dhagax dhigtay xarun caafimaad. Bulshada ku nool deegaanka Buulo Bartireeh ayaa baahi weyn u qaba helidda adeeg caafimaad waxaana la rajeynayaa in xarunta deegaankaasi laga dhagax dhigay dhismaheeda uu waqti dhow bilowdo ayna dadka deegaanku ka faa'iidaystaan. Guddoomiyaha deegaanka Buulo Bartireeh Isxaaq Cabdulle ayaa soo dhoweeyay xarunta caafimaad ee deegaanka laga hirgelinayo isagoona sheegay in dadka deegaanku ay baahi weyn u qabaan helidda xarun ay ka helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin.
Dad badan ay kasoo shaqeeyeen oo joogeen hawshooda. Ilaahay maanta macnaha ku guuley inta inay dhacdo oo maadsantii wasiirada adiga iyo wasaaraddaada aad uga Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Jubbaland Injineer Ismaaciil Axmed Garas ayaa sheegay in Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland uu qorshaheedu yahay in deegaan walba oo Jubbaland ah la gaarsiiyo adeega caafimaad oo helitaankiisu uu bulshada muhiim u yahay.
ilaa shan kun oo qof daryeel caafimaad siin karta ayaa loogu talagalay xarunta caafimaadka Ee, waan uga mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa also wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaheeda oo khayr allaha siiye soo tabantaabiyey soo fududeeyey in loo helo dhisme xarun caafimaad een, tuulada buulabartire iyo mid- iyo iyo meel caafimaad ay ka heli lahaayeen oo loo soo diri lahaa markay xarumaha caafimaad ka yimaadaan inaan ka dhisano because dhulku Dadka ku nool deegaanka Buulo Bartireeh oo dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa horay Wasaaradda Caafimaadka uga codsaday in deegaanka laga hirgeliyo xarun caafimaad oo dadka deegaanku ay ka helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin.